la soco barnaamijka wareegga wararka oo ku dhagayso xog xaqiiqa iyo waraysiyo xiise leh wuxuu yidhi waa la yidhi iyo way ahayd adoon ku wareerin dhegta ku hay wareegga wararka dalsan si aad u hesho xog la hubiyey waraysiyo la soo xulay iyo warbixinno xasaasi ah dhegayso barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac sagaalka iyo barka habeennimo habeen waliba marka laga reebo habeennimada jimcaha la wadaag wakhtigaaga oo wehelkaaga ka dhigo wareegga wararka dalsan si aad u hesho macluumaad ku xiise geliya
bismillaahi raxmaan iraxiim xabiin wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel kastaad joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka oo aad dhegaysataan habeen kasta marka laga reebo habeennimada jimcada
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xiran tahay war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbaca ay sii baxayso khamiisna soo gelayso taariikhduna ku beegan tahay tobanka julaay qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda sare maanta waxay soo gebagabaysay dhegeysiga kiiska oo eedeysanayaashay ka yihiin taliyihii hore ee saldhigga degmada hilwaa cabdifitaax qoslaaye iyo ilaaladiisa barnaamijkan kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan haddii eebaweyne laga helo qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona kulankii golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maanta waxauu u booqday kooram la-aan barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa gudoomiyaha golaha shacabka oo digniin diray iyo qaar ka mid a xildhibaanada oo baraha bulshada waxyaabo ka taagan ka hadlay qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona maxkamadda gobolka banaadir waxaay fadhigii ugu horeeyey maanta ka yeelatay kiiska oo eedeysanayaal ka yihiin toddobiyo toban dhalinyaro oo baraha bulshada gaar ahaan aaladda tigtok gacaanka ahaa kuwaas oo ku eedeysan in ay baraha bulshada ka wadeen kicin dadweyne barnaamijka ayaan sidoo kale kusoo gudbin doonaa oo aad ku dhageysan doontaan haddii eebaweyne laga helo wararkii ugu dambeeyey howlgallada ka dhanka ah shabaab ee dalka ka socda ayaan sidoo kale barnaamijka kusoo qaadan doonaa qodobadaasi wixii soo kordhayaad barnaamijka ku maqli doontaan tabaniyo diyaarin waa anigoo jula shaakir farsamaduna waa cabdiwahaab cabdiqaadir xasan u diyaargaroowa wareega wararka oo intaasi ka dhammaystiran
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xiran war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayooban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan aan ku bilowbo maxkamadda gobolka banaadir waxay maanta fadhigii ugu horreeyey ka yeelatay kiiskan eedeysanyaal ay kala yihiin sagaal iyo toban toddobiyo toban eedeysane oo ahaa dhallinyaro baraha bulshada caanka ah rag iyo dumar isugu jira dhallinyaradaas ayaa sagaal iyo tobankii bishii meey ee bishii hore la xiray waxaana ay ku eedeysan yihiin baraha bulshada inay ka wadayeen kicin dadweyne iyo waxyaabo liddi ku ahaanshaxa dowladda soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay waday qabqashada dadka dhibaatooyinka ka wada baraha bulshada anshaxumada iyo falalka lidiga ku ah anshaxa guud ahaan markii loo eego fadhigan ayay maxkamaddu ka yeelatay kiiskan oo si weyn bulshada ay u sugaysay markii ugu horeysay dhallinyaradii caanka ka ahayd baraha bulshada ee kicinta dadweynaha ka waday maxay maanta kasoo muuqdeen maxkamadda gobolka banaadir fadhigii ugu horeeyey ayayna maxkamaddu maanta ee ka yeelatay kiiskan oo eedeysanayaasha ay ka yihiin toddobiiyo toban dhallinyaro oo gabdho iyo wiilal isugu jira baraha bulshadana si weyn looga yaqaanay sagaal iyo tobankii bishii mey aanu kasoo gudubnay ayaa la soo xidhay guud ahaan dhallinyaradan oo toddobiiyo toban gaaraya waxayna ku eedeysan yihiin in baraha bulshada ay ka wadeen een, kicin dadweyne iyo iskudirka beelaha iyo waxyaabo liddi ku ah anshaxa guud ahaan markii loo eego maxkamadda gobolka banaadir maanta fadhigan waxay u ahayd fadhigii ugu horreeyey ee ka yeelatay kiiska toddobiiyo tobankan dhallinyaro ee baraha bulshada sida weyn looga yaqaanay hoolka maxkamadda gobolka banaadir waxaa goobjoog ahaa maanta ee qoysaska ama ehelada dhallinyaradan eedeysan xafiiska xeerlaalinta mas-uuliyiinta ka socda iyo sidoo kale een, qareenada difaacaya eedeysanayaasha iyo sidoo kale guddoonka maxkamadda gobolka banaadir oo ugu horeeyo guddoomiyaha maxkamadda gobolkan s- een, saalax cali maxamuud dabaan dhallinyaradan oo kol hore la soo xiray xafiiska xeerlaalinta wuxuu codsaday in kiiskan ay soo muddeyso maxkamadda gobolka banaadir ugu dambeyntiina maanta ayay ka ogolaatay ama ay muddeysay maanta ayaanay u fadhiisatay maxkamadda gobolka banaadir inkastoo warbaahinta iyo kiiskan aan si toosa loo tabinayn balse fadhiyo kala duwan ayaa maxkamaddu ka yeelan doontaa kiiskan eh, sida la qorsheenayo kadibna maxkamaddu waxay ka soo saari doontaa go'aan ay ku ridi doonto dhallinyaradan baraha bulshada kicinta dadweynaha ka waday dowladda federaalka soomaaliya waxa ay kala hore sheegtay in ay iyadu aysan ogoleen waxyaabaha anshaxa lidiga ku ah iyo kicinta dadweynaha waxa ayna ay kal hore ay ku dhaqaaqday inay soo xirto dhallinyaradan baaritaano dheer oo ku socdayna maanta ayay ahayd markii ugu horeysay oo maxkamadda gobolka banaadir ay ka soo muuqdaan sihaam tahliil farxiyo soona sacdiye galmudug gabdho iyo wiilal kale oo iyaguna caan ah ayay yihiin dadka eedeysan oo maxkamadda maanta ka soo hormuuqday fadhiyo kale ayayna maxkamadda gobolka banaadir kiiskan ka yeelan doontaa wixii ku soo kordha telefishinka dalsan ayaa si toosa kaga daawan doontaan fadhiyada xiga ee kiiskan iyo wax walba oo ku saabsan juula shaakir dalsan t v magaalada muqdisho
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier way iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga premier bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinayso nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwadiisa xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar mango gacantaada ku qaado
simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka imigreeshinka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn sideetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
barnaamijka wareegga wararka ayaa dhegeysaneysaan qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa markan maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda sare maanta waxa ay soo gebagabaysay dhegeysiga kiis eedeysanayaal ay ka yihiin taliyihii saldhigga degmada hilwaa cabdifataax qoslaaye iyo ilaaladiisa oo ku eedeysan inay nolosha dhaafiyeen ganacsada abuukar axmed kaabax maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda darajada koowaad ayaa kala horay taliyaha iyo sidoo kale qoone waxa ay ku xukuntay dil togasho ah halka ilaaladana ay qaarkood ku xukuntay xabsi ciidan racfaan ay soo qaateen maanta maxkamadda sare ayaa la isla tegay fadhigan waxa uu ahaa fadhi weyn oo si weyn loo wada sugayey waxaa goobta ka hadlay markhaatiyaashii qareennada difaacaya eedeysanayaasha iyo xafiiska xerlaalinta mas-uuliyiinta ka socday ugu horeyn waxaa hadalka qaadan doonaa asbaabaha racfaanka loo soo qaatay kadibna doodda ayaa la gudageli doonaa kiiska waxaa laga soo qaatay abiil ama waxa loo yaqaano rafcaan ayaa laga soo qaatay waxaana soo qaatay abukaatiyaashaa soo qaateen abiilka maadaama kiiska horey loo galay xukunna ka soo baxay abukaatiyaasha waxaan leenahay soo jeediya asbaabaha aad usoo qaadateen abiilka soo dhawaad waxaan rabnaa markaynu halka ka soo jeedino asbaabaha racfaanka maxaan racfaanka usoo qaadan marka ugu horeysa waxaa la rabaa eedaysanihu inuu qiraal yahay oo yidhahdo dembigaas anaa galay sababta loogu xukumayna sabab jirta ma asbaabtaas darteed waa asbaabta koowaad oo faahfaahsan oo aan usoo qaadin racfaanka sidaa awgeed muwakilkayga isagaana amrayay isagaa eh, eh, nagu jeediyey isagaa saan yeelan la yidhi is- waxaas wax caddayn loo hayo maaha wax xagga sharciga waafaqsanna ma ahan asbaabta aan racfaanka usoo qaa- usoo qaatay muwaakilkayga waxay waafaqsan tahay laba boqol iyo sagaa- boqo- ah, laba boqol iyo sagaal xeerka habka ciqaabta soomaaliya iyo boqol labaatan iyo kow farqadihiisa kala duwan oo xukunkii ah oo ah faahfaahsaneen meel aska waafaqan aysan jiran la yiri bes waxaad ku xukuman tahay dil oo asbaab aan lahayn
mar waxayna ku heshay qodobada sare ku xusan marka mudane guddoomiye garsoorayaal qodobada sare ku xusan ee afar boqol konton iyo sideed iyo afar boqol iyo afar afar boqol iyo siddeetan iyo afar iyo afar boqol iyo lixdan waxay kaabayeen ama lagu dhisaayey xukunkii natiijadiisii ahaa eedda ee noqday afar boqol soddon iyo afar mar haddii afar boqol soddon iyo afar meel loo helay waxaa meesha ka baxaayo mudane guddoomiye garsoorayaal burcadnimadii sababtoo ah ma jirto cid u taagan oo dhehayso waxbaa nalaga dhacay ama naga maqan oo dhibane u ah sababtoo ah lacagihii ku jiray akoonka dib ayaa loo celiyey ciddii ay lahaydayna ku noqotay meeshaas ma jirto marka dhibane sheeganaya lacag inay ka maqan liibaan maxamed cumar ama liibaan maxamed axmed hadba dukumentiga markaa sida loogu akriyo Eh, liibaan waa wada shaqaynaynay in muddo ah kadib waxaan ka dareennay eh, in uu qalqal gelinayo ama uu ku takrifalayo ama uu samaynayo waxyaabo ka soo horjeeda heshiisaadka aan galnay waxaan go-aan ku gaarnay inaan shaqada ka ceerinno annagoo marayna nidaamkii loogu talagalay qof marka uu shaqo ka tegayo waxaan u dirnay warqad official ah oo ka soo baxday xafiiska shirkadda weliba guddoomiyaha xafiiska shirkadda oo markaa xaq uu u qorayo article of association-ka ama xeer hoosaadka shirkadda ee qofka shaqada ka ceerin kara qofka kale emaila ugu dirnay waa uu aqbalay shaqadiina waan ka ceerinay waanu u sheegnay hantida markaa shirkadda deyn ay ugu lahayd intaa kadib khilaafku wuxuu kusii xoogeystay in aan booska isaga aan ka ceerinay aan ku bedelnay yar ka dhinta alla u naxariiso walaalkay ah taliyihii hore ee taliya qoslaaye iyo casir dhinac casoo- waxay ka soo degeen gaari Eh, taliyaha wuxuu i weydiistay jeebo wuxuu dhaha jeeb baa rabaa ee jeeb isi waa u doonay waa u soo baxshay waa siiyey xoogaa waa la kaftay maxaa dhahay eh, taliya eh, caawa jeebo maqaan jirin caawa xanaaqsataya soo xirtaa markaa wuxuu u dhaha walaalkii baa dhaqancin la geynayaa Eh, sidaasaa kaga qaadaa markii oo kiiskan dhacay subaxda khamiista ah maxaabiista waxaa ku wareejinayay saldhigga xamar jajab sidaa darteed jabada u baahday waa weydiiyey jabada sidaas jabada ugu qaaday
waxaa waaye aniga laakiin jeebba iyo waxba layguma xirin abuukar waa la istaajiyey gaarigaa la geliyey oo ay wateen asgarta kadib een, aniga gaariga lemi ee, aniga asgari kale ay dhahay dhinacan ka bax oo waddada waxaa jiro dhinacna dhagaxa ku xiran dhinacna een, waa xaafadihii marka dhinaca dhagaxa ku xiran iyo dhahay asgariga dhinacan ka bax mana soo fiiri kartid Een, abuukarna gaarigay een, askarta ku wateen dhinaca kale oo xaafadaha ay ku degteen
iskoola lagu keenay ma jirtaa haa aan ku dhextay waa jirtaa iskooladaas waa jirtaa okay waa mahadsan tahay marxuumka siti baaristaas socotou yidhi horta baaristaas markay dhammaatana wax walba caddaa doonaan hadduu ilaah idmee baaristaas inaa igala shaqaysaan ka arabnaa Ee, meesha adaa joogo oobi ah marxuumaa dhin aa dhintay naf noolaa maqan aakhiradaada ku sugayso bin aadan waxaa waaye beri aakhi- godna ma kula gelaayo Ee, arrinkaas inaa nagala shaqayso aan kaa rabaa waayahay anahay taliya waa kaala shaqeyna aadaa u mahadsan tahay
baaris kadib waxaa isku mid noqday een, fayarubinka ama calaamadda leebka ee ku taallay fooqa laga keenay goobta dembiga iyo calaamadda fayarubinka ee basooladda nambarkeedu yahay c n eber eber sagaashan iyo laba lixdan iyo labo waxaana noo caddaatay in fooqa laga keenay goobta dembiga laga riday bastooladda nambarkeedu yahay c n eber eber sagaashan iyo labo lixdan iyo labo barnaamijka markuu dhacayay qaabkuu u dhacay iyo meeshuu ka dhacay iyo meesha la maray intaba anaa sheegay Een, kolley dowladdu macnaha uma haysan caddeen Een, uma haysan macnaha asbaabo ay nimankan kusoo qaban karta ma jirin Een, ka gudub markii hore barnaamijkan aniga een, waxaa ii keenay ninka la yidhaha qoone waa isoo wacay aniga kolley een, xaafadda degmada hurwaay macrifaan ka ahay nin la yaqaana ahay nin mas-uulaan ka ahaa Een, ka sukow marka qoone markaa isbarannay kadib inaan qaraabanahna isku barannay Een, waa laysoo wacay waxaa la yidhi niyow akoon barafactia u baahan nahay waa isla socon habeenkaasaa ku dhaca wasu socotay miya telaad
isla soconaan taliyaha staff waaye saan wada sooma taliyahaaga habeenkii dhacdada dhacaysay ma idinla socda asaga
haa se gaarigiis wata gaarigiis wata miya isku gaari baa saarnaydeen maya aniga gaarigiis aliftaa soo wada leedha yaa kuu diri shaqadaas asaga idir gaarigaas isoo wada yidhi aniga gaari wuxuu aana ma wey
quslahe
dudumi warkaas wax ka jira ma jiraan waa been abuur ee, wax caqli biniaadamka geli karo maahan qof sarkaala oo mas-uula inuu wax qaldan uu sabab qaldan uu qof u diri karo wax ka baxsan nidaamka ciidanka ma jirto hal xaba kama jirto mudane gudoomiye mid aniga layga sii sheegi doonaa kasii dambeeya kaas oo a- a- rasuulkiisa saaran lagu dhihi doono hal warqadana ma qorin hal xabana laygama saxiixin aniga kan aw eedaynta oo kale ii jeedinaya haddana hal xaba kama jirto lama socon dembina ma gelin weligeen waa is aragnaa laakiin hal xabo dembiya ma aanaan wada gelin taliya dad afduubto taliya dad kii uu asaga mas-uulku ka ah oo soo maciin biday waxyaabaha qaar waxaa waaye xataa bil'aadinimada ma keenayso qof adigu soo maciin bido ku dhahay meeshaas iyo daay inaa adiga aad uga bedelato inaad dhibaatayso asaga oo aad ka shaqayso jeebadii lagu xiri lahaa inaad ka shaqayso indhihii baashi lagu xiri lahaa maaskarihii inaad ka shaqayso gaarigii lagu qaadi lahaa inaad ka shaqayso askar aan kuu diiwaan gashnayn inaad u adeegsato inaad ka shaqayso jidkii iyo meeshii cabitaanku ku cabi lahay inaad u istaagto inaad ka shaqayso taarkidiis inaad sawirato waxyaabahaasoo dhan inaad haddana ka shaqayso ninkii lacagta kuu soo diraya inaad adiga naftirkiis aad disho waa lacagaa soo waa soo dir waa waa soo sheeg lacagaa u diray ee sanaasi wax dhexmar waa soo sheeg marka sifaadkaasoo xun oo dhan uu ka shaqeeyay dhaqdhaqaaq lacageed kaamirooyinka amniga iyo tallaabooyin dheeraada uu sameeyey ayaa soo gaabiyey shartiisa waxa uuna maanta iska madadaalinayaa aqbalidda iyo ka garnaqsiga garsoorka hortiisa xafiiska xeerlaalinta ayaa ka istaaga codsiga go'aanka isla kii hore waa kan xeerlaaliya cabdiyaare nurgudoomiye marka waxaan cudsanaynaa saddexda eedeysane kale ah dhamma bool cabdifataax maxamed xasan qoslaaye dabla bool maxamed cabdi maxamed qoone iyo liibaan maxamed cumar inay dil toogashaha ku fuliso iyadoo laga cararaayo iyadoo laga cararaayo oo fasaadin fil ardi maxaa yeelay dubay uu ninkaas ka soo abaabulay balaayada dhanna asaas uu ka dambeeyey ninkan waa la mid xamaruu ka abaabulay gaarigiisuu ku qaatay waxaad arag jeebadii u qaatay indhahuu ka xiray in indhaha laga xiro ka shaqeeyey meeshuu geeyey bacmadow afku gelshay waxaasoo dhan uu ka shaqeeyey bas tooladii uu hadda uu sheegayana waa caddeynay liibaan asaa dhahay gacan amni ugu jirta waa gacanti qoslaayo waa meel kale lagama raadinayo marka waxaan codsanaynaa saddexdoodaba inay dil toogashaha ku xukunto midna gudoomiye sidoo kale waxaan raacsannahay oo aan wax raacfaana aan ka qaadanin xukunka hore ee maxkamadda ay ku riday xafiiska xilaalinta wax uu ka dalbanaya dhanka kalena ma jirto maadaama asigu uu racfaan soo qaada laakiin kuwan kale dilkii hore inay maxkamaddana lagu xukunto maxkamaddana saasaa ka rajeynana insha allah maxkamadda waa mahadsanta dhambe bool cabdifataax maxamed xasan qoslaay markii horena usoo ahaa qareen xaaladiisana taaka taaka ula socda inay jabiso xukunka dilka ah ee la- lagu riday maxkamadda darajada koowaad ku riday muwakilkayga dhamme bool cabdifataax maxamed xasan qoslaay riisanku muxuu yahay riisanka riisanka muxuu yahay maadaama uusan ku qotobin asbaab rasmi ah waxaanu nidhi kuma qotomo qiraalkiisa kuma qotomo camerasiisi kuma qotomo forensic element kuma qotomo shahiideen dawaacaddi markhaati kuma qotomo kuma qotomo hal shay oo qodobka saddex boqol afar boqol soddon iyo afar uu leeyahay xataa waaxid xaba elementsiisa marka la tiriyo haddiise sheekada sida uu xeerlaaliyo u sheegay loo akriyo sawirku waa u egyahay sawirkaas macno male maantay ilaahay hortiis waxaan leeyahay xukunkaas waxaan codsanaynaa in la jebiyo maadaama uusan xaqiiqda ku qutubin inay ku xukunto ciqaab fudud oo ah neglajansadii istaafkiisoo wax dilay isagoon ogeyn oo uu tallaabo ka qaadi waayo oo soo xirxiri waayo in xilkiisa ee maxkamadda darajada koowaad ka qaaday si waafaqsan qodobka lix xeerka militariga dib loogu soo celiyo maxkamadda waa mahadsanta maxkamadda sharafta leh waa soo koobaa number kow waxaa ka codsanayaa inaa horta xukunka ku taariqaysnaa eh, eh, lixda bisha afaraad laba kun labaatan iyo afar oo maxamed cabdi maxamed qoone dilka lagu xukumay horta dilkaas xafiiska xeelilaalinta waxaa soo bandhiga ma laha dilkaas inay maxkamadda jabiso bedelkeedani ay xorriyadiisa us- u soo celiso sababtana ay tahay wax maanta caddeen ah oo waxaas ku saabsan ay maxkamadda keenan waxaa kala ku codsanayaa liibaan maxamed cumar oo maqan ah dalka aan joogin markii wax dhacayna ay joogin aan imaanin loo yeerin tookidii hore oo maxkamadda ay ku xukuntay shan iyo toban sanane xataa wax maxkamadda horteeda ka difaacaysa jiran asigan inaa xorriyadiisa u celiso xukunkaas shan iyo tobanka aan ay ka jebiso maxkamadda sharafta leh waa mahadsanta maxkamadda waxay ahayd xafiiska xer ilaalinta in wakiiliintayda yaasiin iyo maxamed cadaawe iyo xasan loo qaato markhaatiyo lagu dhiso kiiska inay u qaataan xafiiska xer ilaalinta ay ahayd markii la joogo darajada koowaad oo lagala noqdo eedda si waafaqsan qodobka boqol toban iyo labo markaas eedda oo kala noqonayan oo u isticmaalo markhaati because kiiska maanta aan u fadhinay wax marag ah oo la hor keenay oo caddeeyey ma lahan marka laga reebo khilaaladii la qorqoray oo lagu kabi karo natiijo in meel albaab ay oga bixiso walow yaqiintii ay maqan tahay taasna waxaa iska leh natiijadeeda garsoorka waxaan ku difaacayaa mudana guddoomiye garsooryaal maxkamadda sharafta leh muwakiiliintayda in ay mataqaanaa dhacdooyinkan lasoo sheegay dhan ay yihiin kuwa aan shaqo ku lahayn wixii lasoo bandhigayna aysan shaqo ku lahayn dee ma'muuriinna way ahaayeen oo dad la amray ahaayeen waxaan maxkamadda sharafta le ka codsanayaa ayada oo laab furnaanta iyo niyad wanaagga iyo waxa meesha ka dhaca inaysan ku qanacsanayn awgeed aysan xaqa aysan meermeerinayn say tahay wax u sheegeen waxaan maxkamadda sharafta le ka codsanayaa tobanka sano oo darajadii koowaad ay ku xukuntay way ku ilduuftay inay maxkamaddu tobankiiba ka cafiso ayagana xorriyaddoodii ay dib ugu celiso maxkamadduna waa mahadsanta maxkamadda sidaas ayay ku gebagabaysan tahay wixii go-aan ahna maxkamadda dib soo sheegi doonto wabilahi towfiiq
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dr cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
bishaaro bishaaro bishaaro waxaa loogu bishaareynaya dhammaan dadweynaha soomaaliyeed in cisbitaalka mukarama sbeshaality hosbital uu soo kordhiyey dhakhaatiir hor leh sida dhakhtarka cudurrada wadnaha dhakhtarka dhiikarka iyo sokorta dhakhtarka cudurrada carruurta dhakhtarka qalliimada haweenka sida burooyinka minka burooyinka ugxansidayaasha iskufuranka haweenka minka hooyada oo soo damca kaadihaysta oo soo dabacda tubada saxarada oo soo dabacda dhakhtarka qalliimada guud dhakhtarka baabasiirka iyo dhalmala'aanta ragga dhakhtarka cudurrada ku dhaca cunaha dhegaha iyo sanka umuliso heegan oo afar iyo labaatanka saaca iyo gargaarka degdega oo isna afar iyo labaatanka saaca karama sbeshaality hosbital sidoo kale waxaad ka heli kartaa kombiyuutarra casri ah sida kombiyuutarka wadnaha uku jirta qanjirka dhuunta qanjirka xiniyaha qanjirka kaadida iyo xididada dhiigga sheebaar casri ah iyo qayb gaar ah oo loogu tala wixii faahfaahin intaas dheer fadlan horey u gaar cisbitaalka mukarama sbeshaality hosbital oo ku yaala dhismihii hore ee hotel lafweyn agagaarka isgoyska fagax ama waac tirsaga isgaarsiineed eberle xalshan soddoniyo saddex soddoniyo saddex siddeetan iyo sagaal eberle xalshan toddobaatan iyo saddex labaatan iyo laba labaatan iyo shan ama eberle xal saddex eber afar afartan iyo afar afartan iyo saddex mukarama sbeshaality hosbital
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba kuu anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkiiyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socdaee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada kusii bilalka kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeegga ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan iidahab isticmaal oo ku adeega weliga
i b s bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo asaantuu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qoromaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite masterka haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale eraboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonch aad ku helaysaan si frii ah dalmar ilid mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deemar mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doonaa dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay galay ardayda waxbarata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirrada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada shirkadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersan oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba kuntan iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwadii sariirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar mango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar mango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar mango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar mango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
qaybihii dambe ee barnaamijka wareegga wararka dalsanna ayaa dhagaysanaysaan markan maanta fadhigii golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya wuxuu u baaqday kooram la-aan xildhibaanadii baday ayaana maanta golaha shacabka ama fadhiga maanta tegin gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe waxa uu digniin culus ka soo saaray xildhibaanada dalka jooga ee aanan xaadirin fadhiyada golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waa kan gudoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlaya kadibna waxaa ku xigsan doona qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka oo iyaguna ka hadlaya arrimo kala duwan oo muhiim ah inuu shirkan hokurmayo oo aan bilaabayno maadaama fasaxagii labada balood ahaa hal bal oo cibaadaadkii maaragtay sababeen aan axadkay kusoo toosay aan saddex balood fasax soo dhammaysanay maanta waxaan aad u falaynay si xamaasad leh in loo imaanayo oo shirka loo kurmayo shuruucdii kalfadhigii afalaad dhaqaagi waayey aan xooga saarayno maanta shaqada aan bilaabayno walaalayaal aadaan ugu xumay maanta in koorama la waayey la yidhaahdo boqol iyo siddeed aan dhaafi weeyey waxaan aad aan aad iyo aad u aaminsanahay xildhibaanad boqol iyo konton boqol iyo lixdan boqol iyo toddobaatan gaarhaya inay magaaladan joogaan marka walaalayaal waxay u ekaanaysaa annagoo saddex bilood fasax ku jirnay in khibradii koowaad oo furitaanka kadib dadkii magaalada jooga imaan waayaan xildhibaanadeena ceeb ay ku tahay ummaddaan matelaynayna waana qabsanaysaa xildhibaanada shaqadooda ugu muhiimsan in xaruntooda soo buuxiyaan soo xaadaraan shuruucda iyo waxyaalaha laga rabo oo ummadda ka sugaysa inay ku dhaqaaqaan waajibaadkeen aan dal ku hayno oo lanoo doontay inaan ummadda u shaqayno waayo oo aan waqti gelino marka saakay waxaan is leeyahay talad weyn ayaa dhacay marka waxaan soo jeedinayaa xildhibaanada yimid basi soo xilqaamay waa mahadsantihiin waajibkeena waajibkiina gudateen oo dastuuriga ah waa idinka mahadcelinayaa ee maantanka xildhibaano badan ay mid runtii aad iyo aad baa idinka mahadcelinayaa xildhibaanada maanta imaan waayey kuwo dibadda jira oo weli imaanin iyo kuwa dalka jooga ay kala yihiin waxaan leeyahay xildhibaanada dibadda jira baarlamaanka waa la furay saddex balood aan maaragtay fadhigaan ka maqnay ha yimaadeen xildhibaanada magaalada gudaheeda jooga oo imaan waayey walaalayaal baarlamaankan waa ceebayseen idinkan waa is ceebayseen waajibaadkiina aad gudin weysa waxaan leeyahay walaalayaal ha la soo xaadaro ha la soo xaadaro maanta saasaa shirkii ku baaqday dad magaalada jooga daraaddeed ayaana shirki maanta u qabsoomi waayo xildhibaano ah runtii xildhibaanada waxay aad iyo aad maaragtay marka anaga shaqo wana loogu dhiirigeliyaa lagu lagu baraarjiyaan inaan u hoggaansanno dastuurka iyo xeer hoosaadka shuruucda dalka inaan u hoggaansanno waa ku mahadsan yihiin xaqa yimida inay saas lagu guubaabiyaan annaguna waxaan leenahay xildhibaanada ha ilaaliyeen ha dhowreen sharciga noo yaalo xeer hoosaadka baarlamaanka iyo dastuurka dalka imaatanka soo xaadaridda waa maaragtay arrinta ugu muhiimsan oo xeer hoosaadkan iyo dastuurka la farayo oo waajib dastuuri nagu ah xildhibaanayaal waxa waa idinku celinayaa waa idinku celinayaa maanta waa dhacday arrintan mar labaad aan iska ilaalino koorama la waayay dembe annaga oo maaragtay magaaladan joogno oo nabad qabno oo dalka deegaankii ammaan yahay dalka ammaan yahay oo jididka ay furan yihiin in la imaan waayo la iska seexdo aad iyo aad ay arrintaas u foorun tahay xildhibaanada yimidow waa idin raaligelinayaa in nimanka walaalaheen ahaa maanta nagu tacdiyeen oo ay soo fadhiisan waayeen xildhibaanada yimid waan raaligelinaya waan u mahadcelinayaa xildhibaanada maqanna waxaan leeyahay soo haadada soo haadada arrintaas waa ku xisaabtami doonaa maalinta dambe tan ku xigto xildhibaanada imaan waayo magacyadooda waan yeerinaynaa xabad xabadaan u yeer maanta ma yeerinayno laakiin maalinta maalinta xigta waan wada yeerinaynaa xildhibaanada maaragtay imaan waayo wixii heer hoosaadkeena shicirayna farayaan ku dhaqmi doonaa aad iyo aad ood umahadsantihiin maanta fadhigaani waa inoo xiran yahay dadkaasa sababay aad iyo aad baan karaargelinaya mahadsanyihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan waxaan salaamaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto waxaan ku salaamaa salaanta islaamka asalaamu calaykum aniga inta waxaa isoo joojiyey eri daraad ay ka hadleen xildhibaana inta joogo horta ma fiicna xildhibaana inay isku jawaabaan laakiin labaan kale oo hadal eh labada aan kale waxay yidhaheen annaga xildhibaanaan nahay waxaanu u socnaa badbaado xildhibaanaan nahay waxaan ka soo jeednay bulshada rayidka waxaan ku hadlaa codka bulshada rayidka waxaana sugaysa bulshada soomaaliyeed annaga hadda horea loo socdaa gadaal looma socdo saasaanta nabadeedna waa loo jeedaay inaan hor u socno waan gadaal uma soconayni baarlamaanka soomaaliyeedna ma aha xarun mowlace oo loo tago isku rusheen waa golihii shacabka ayadoo soon aan ku dhaaranay inaan u shaqayno dadka iyo dalka iyo danta soomaaliyeed maanimanihiin danta gaar aan u shaqayno waxaan u shaqaynaa danta ummadda soomaaliyeed waxaan ku shaqaynaa waxaan diintayna aan rabinne golaha lama keeni karo dad muslinaa nahay ma nihi dad waalan dad silxan ma nihi mawlaca iyo sheekh rusheey waxaa u tagay dadka waalwaalno fuustada biyaha garaafada in la qabto lagu shabdhawo inta waa golihii shacabka mawlac ma aha dadka dhaay xildhibaanada maskaxday ka wareersiiye ma wareersani anagoo taam oo caafimaad qabna alxamdu alshukru aan sabcigii gurigayna ka soo baxnaa waxaan u soo baxnaa inaan inta nabadda aan ka shaqayno uma nimaada inaan bee aan ka shaqayno dadka isdhahaay mase xildhibaanada dhaa xildhibaanada way wareersiiye wax wareersan naguma jiro inta wareersan sheegayin goorba iyaga e shikrusheyn waxaa u baahan dadka sheega aniga shikrusheyn waxaa naqaana boqol toban iyo afarta qur-aanka cadadiisa dad soomaaya oo salaadaana nahay dadkaaseeto waxaan leehay hadday lasoo adeegsada loo adeega manihi meesha laga soo adeegsada ha aadaano ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegaa waa ujeedii nabadda aan ka shaqayna nabadda aan ka shaqayna diinteena islaamka inaan ku dhaqanno meeshaan waxaa yaal waxaa diinta ogolaan lama keenaayo xildhibaanaa taa codaa leedahay ninkuu diidaayo malo codkaada iyo fikirkaada baanal kala joogto waxaan waxaan taan diinta marabta dheh laakiin inta timaatimaati rusheey ha loo keeno baarlamaanka ha la rusheeyo wax la rusheynaa rushaashka iyo kaa u baahan inta golihii shacabka waaye ma ahan mawlici naagaha idhimanka isku goynaa garaafada biyo lagu shabdhawaayo fuuskada biyee may haa tagaan boqoltimo afartan ku soo akhrisanaay waxaan leeyahay xildhibaanoo raalli ahaada yaa ahaanin dad dad u adeega ahaada dad baarlamaanka u adeega ood dhaartay boqoltimo afarta aniga waxaan ahaa dad dhaartay boqoltimo afarta ku dhaartay waxaana garab taagannaa ummadda soomaaliyeed dantooda danta ummadda soomaaliyeed waxay aheenna oo musan aheenna ma rabno waxaan leeyahay waxaan soo dhoweynaa weriyaasha waxaan leeyahay waa salaamadeen assalaamu calaykum saxaafadda ummadda soomaaliyeed ee aad rabtiin inaad warka gaarsiisiin waa waa idinka mahadcelinayaa Eh, saxaafad la'aan waa indho la'aan waa dhega la'aan waa urus la'aan marka guulaystaan idin leeyahay intaa kadib waa ka xumahay maanta inuu kalfadhigii baarlamaanka naga baaqdo waa ka xumahay runtii siduu guddoomiyaha baarlamaanka sheegay dad joogo magaalada muqdisho joogo oo caasimadda joogo inay soo xaadiri waayaan waajib ayaana saaran waxaad og tihiin dastuurkii dalka ayaan qabiyeynay oo afar cutub oo ka mid ah muxuu ahaay intaan ansixinnay kow iyo tobankii cutub oo kale ayaan meelna ku sheegin shuruucyo badan oo dalka u baahnaayo oo doorashooyinka dalka ka dhici doono saamayn ku leh waa inoo yeelaan maanta qofka xildhibaanka ah ee isagoo joogo aanan shirka imaanayn waxaan aaminsanahay khayr mas-uulnimo inay tahay xildhibaan waajibkaada gudo tan kuga habboon waa taas oo keliya lagaa doonayo waxaa runtii hubaal ah tusaale aan u soo qaato neef xoolo ah oo aada qashay ee inta garbaha ka korreeya oda xalaalaysa oo inta garbaha ka korraysa lagu yidhaha xalaal waay inta ka hoosaysana xaaraan waay ma cuni kartid ee culmo ay ka fadwooto qofka caamaha waad garanaysaa inuu shakanayo waxaa hubaalla dastuurkii dalkii inuu noo qabaysan yahay in maanta shuruucda la samaynaya xataa meel loo raaca ayna jirin haddii maanta lii keeno guddiga arrimaha gudahan ka tirsanahay lii keeno sharcigii doorashada qodobka cutubka shanaad waxaa ku jira madaxweynaha waxaa dooranaya baarlamaanka cutubkii aan ansixinina waxaa ku jira madaxweynaha waxaa dooranaya golaha shacabka kee aan xigan doonaa marka tan shakiga dhalinaysa waa taa taasaa la rabaa inaan xal ka gaarno taasaa la rabaa inaan muxuu ahaay aan iftiiminno taasaa la rabaa inaan shacabka soomaaliyeed ee naga sugaayay shaqadu inaan midkayno aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullah xan ma ah in guddoonka la xamanaayo oo laleeyahay wuxuu ku milmay muxuu ahay fulintuu ku milmay laleeyahay wax xanna ma ah aniga daahir ah mooshin aan keenay oo baarlamaanka aan hor keenay ee xogeeyaha joogtada ah ama xogeeyaha guud uu iga qabtay oo aanan baarlamaanka la keeninaa jira marka nin walbaba taas wuu ka baqayaa marka waxaan leeyahay guddoonka baarlamaankana fuli xantiisa ma moogo haddii wax lagu xamanaya ay run tahayna guddoomiye iska sax haddii ay been tahayna haddee waxaa lagaa rabaa mar walba baarlamaanka shakhsi xildhibaan daahir jesow oo kale ah oo kursi dahabi lagu fadhiisiiyey oo na guddoomi lagu yidhi aad tahay wax aad dadka dheer tahay mala marka waxaa lala rabaa inaad adiga isxisaabisid waa haddii xanta ay jirto xanta la sheegaya ay run tahay marka ani hadda kusii dheeraan maayo laakiin in xantaas ay socoto sidaad idinka u maqashiin ayaan u maqlaa waxna waa ka arkay xildhibaanada saaxiibadeena ah kooramkan ay soo xaadiraan oo waajibaadkooda ay gutaan waa qayb ka mid ah shaqada waaye marka mas-uuliyaddana saaran ayay kow ka tahay dhammaan xildhibaanada sida guddoomiyaha baarlamaanku ku baaqay waxaan adkaynaynaa in xildhibaanada jooga oo saaxiibadeena ah in kulammada ay wakhtigooda ku soo xaadiraan si shacabka soomaaliyeed looga shaqeeyo looga adeega khidmada soomaaliyeed meel walba ay u gaarta waxaan rabnaa kalfadhigan hadda noo furmay howlo badan iyo waajibaad badan iyo mas-uuliyaad badan ayaana horyaala marka haddaan la imaanin oo kooramka aan la helinna mas-uuliyaadkaas maxaa la lahay sidii la rabo ma u qabsoomi karaan sidaas daraaddeeda xildhibaanada kolliigeenna oo asxaabteena waxaan ugu baaqaynaa inay soo xaadiraan wakhtigana la ilaaliyaan haddii ilaahaydma waxaan rabnaa in dalka iyo dadka iyo diinta aan u wada shaqayno saas daraaddeeda waxaan ugu faa'iidaysanaa maxaa la lahay kulankan dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan gobollada soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay ka shaqeeyaan nabadda amniga ay ka shaqeeyaan ay iswalaashadaan dagaalada maxaan lahay beeladyada ee soo cusboonaanaya oo laga yaabo inay hurinayaan khawaarijta iyo cadowga soomaaliyeed ay hurinayaan waxaan ugu baaqaynaa in si deg deg loo joojiyo maxaa la dhahay dhiiga qubanaya ee soomaaliyeed oo meel walba ka qubanaya oo gobollada soomaaliyeed waxaan cod dheer aan ku leenahay in si degdeg loo joojiyo walaalnimada iyo maxaa lalahay midnimada la adkeeya آه soomaaliya dagaal way ka soo daashay xilli hadda dagaal maxaa lalahay loo hamuun qabo ma aha dagaal faa'iidadiis waan soo aragnay soddonkii sano inta soomaaliyeed ee ku dhima- ku dhimatay milyan waa ku dhow yihiin haddaysan ka badnayn sidaas daraaddeeda آه shacabka soomaaliyeed meel ay joogaan gobollada maxaa lalahay waxaan leenahay dagaaladaas si dhaqsi ah loo joojiye qofkii dagaal raba waddanka waxaa ka socda jihaad khawaarijta ayaa lala dagaalamooyaa marka waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed in khawaarijta loo madoobo dagaalka socda ee waddanka ha ahaada keliya kan khawaarijta laakiin dagaalada sokeeya oo xitaa khawaarijta ay qayb ka warinooyiin waxaan maxaan lahay cod dheer aan ugu baaqaynaa anoo ku hadlaayo magaca xukuumadda iyo magaca maxaan lahay baarlamaanka soomaaliyeed in si deg deg loo joojiye ayaan rajaynaynaa waan maxaan lahay ku kalsoonahay inuu joogsan doona xukuumad iyo maxaan lahay xildhibaanada anagoo inna kaalintan waa ka qaadan doonaa sidii dagaalaas loo joojin lahaa marka sha- shacabka soomaaliyeed ha u midoobaan danta guud ha u midoobaan horumarka iyo wanaagga iyo inaan ka shaqayno danta dalka iyo dadka iyo diinta insha allah aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play storeka ama app storeka shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkeenna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeku waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cillad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cillad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwadiisa xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faahfaahintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
guud ahaan barnaamijka wareeg wararka caawintaas ayaan kusoo gebagabeynaya barnaamijkan laba intaa ku kulmi doona ammaan alla